bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwada ugu dorkorna khayaare waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya oo gaaray magaalada baydhabo agaasimaha nabadsugiddan nisa oo madaxa sirdoonka maraykanka kala hadlay dardargelinta dagaalanka al-shabaab magaalada baydhabo oo laga daafuro xafiiska urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka hay-adda soodmaa oo gargaar raashin ah u qaybisay qoysas danyar ah oo ku nool degmada xudur ee xarunta gobolka bakool warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan diyaarad dagaal oo maraykanku uu leeyahay oo ku dhacday gudaha iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaaalka aynu jecelnahayo intaasi waxay ahaayeen qodobada warkaca waa kuwada ugu dor koran markana waxaad kusoo dhowaanay isagii faahfaahsan aynu ku bilaabanay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baydhabo shucayb maxamed ayaa baydhabo inooga soo diray
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana si diiran garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada baydhabo ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin hogaamiyaha kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe mas-uuliyiin ka tirsan heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxda ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee soomaaliya iyo boqolaal ka mid a shacabka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhex qaaday boqolaal ka mid a shacabka iyo mas-uuliyiintii soo dhoweysay waxaana intaa kadib loo gelbiyey hoyga uu ka degan yahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddada uu joogo halkan baydhabo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa hogaanka maamulka waa hogaanka kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka si loo dardargeliyo howlihii shaqo iyo adeegyadii dowladeed ee loo hayay shacabka koonfur galbeed iyo dib u heshiisiinta bulshada nabadda xoojinta amniga iyo xoreynta sidoo kale dardargelinta dimuqraadiyeenta dalka oo la doonayo qorshuhuna yahay in laga hirgeliyo doorashooyinka qof iyo cod deegaano kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynuhu sidoo kale waxa uu kulamala yeelan doonaa siyaasiyiinta kala duwan ee kasoo jeeda koonfur galbeed kuwaasi oo hadda ku sugan baydhabo qaarkoodna ay imaan doonaan wakhtiyada soo aadan maalmaha soo aadan madaxweynaha jamhuuriyaddu halkan baydhabo ayuu ku sugnaan doonaa agaasimaha nisa ayaa madaxda sirdoonka maraykanka kala hadlay dardargelinta dagaalka dagaalanka al-shabaab xuseen maxamed ayaa faahfaahinaya agaasimaha guud ee hadda sirdoonka nabadsugidda qaranka mahad maxamed salaad ayaa maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo waxa uu ku joogay dalka maraykanka halkaasi uu kulamo muhiimba kula yeeshay madaxda hay-adaha amniga ee ugu sarreeya dalkaas kulimada uu agaasimaha la yeeshay saraakiisha c a eda iyo f b i-da ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada sirdoonka ee la dagaalanka kooxaha ka dagaalama soomaaliya iyo horumarinta xiriirka taariikhiga u dhexeeya soomaaliya maraykanka inta uu ku sugnaa maraykanka agaasimaha niise ayaa sidoo kale booqday xarunta ciidamada howlgalka gaarka ee mareykanka ee fortbrag oo ku taala gobolka north carolina halkaasi oo kulan muhiima kula yeeshay cornel benander oo ah taliyaha ciidamada gaarka ee mareykanka islamarkaana hore uga soo shaqeeya soomaaliya kulamadaasi ayaa lagu lafguray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga amniga gaar ahaan howlgallada wadajirka ah ee ka dhanka ah kooxaha ka dagaalama soomaaliya iyadoo laisku afgartay in la kordhiyo taageerada dhinacyada tababarka xoog wadaagga iyo horumarinta awoodaha hay-adaha amniga soomaaliya agaasimaha niise ayaa uga mahadceliyey dowladda mareykanka taageerada joogtada ay siiso soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga la dagaalanka kooxaha ka dagaalama soomaaliya waa xusay iskaashigan in uu horseeday guulo muuqdo ay ka mid yihiin howlgalladii u dambeeyey ee lagu bartilmaameysaday horjoogayaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab iyo kooxda daacish ugu dambeyntii safarka agaasimaha ayaa muujinaya dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ku doonayso xoojinta xidhiirka caalamiga si loo helo amni waariya xasilooni dalka kaana qaada ayaa lagu yiray war-saxaafadeed ka soo baxay adanisa magaalada baydhabo ayaa laga daafuray xafiiska urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka maxamed cabdiraxmaan ayaa inoo eegaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhowaana ay ka dhaceen isbedel maamulayna sidoo kale ku qulqulayaan siyaasiyiinta beelaha kala duwan ee koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena ay isku diyaarinayso doorasho qof iyo coda ayaa waxaa maanta laga hirgeliyey magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed xarunta xisbiga cadaaladda iyo wadajirka a j s b munaasabada furitaanka waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan ururka siyaasiyiin qeybaha kala duwan ee bulshada taageerayaal aada u badan kuwaasi oo muujiyey taageeradooda ku aadan himilooyinka iyo aragtida ururka j s b hogaanka ururka j s b ayaa sheegay in furitaanka xaruntan baydhabo ay qeyb ka tahay qorshayaasha ururka ee ku aadan ballaarinta howlaha siyaasadeed iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed sidoo kale waxa ay tilmaameen in xaruntan ay noqon doonto goob lagu mideeyo aragtida bulshada laguna horumariyo dadaalada ku aadan cadaaladda wadajirka iyo horumarinta dalka intaasi kadib madasha waxaa ka hadlay xildhibaan cabdulaahi balaag iyo xildhibaan aweys iyagoona soo dhaweeyey furitaanka xarunta j s b ee magaalada baydhabo dhankeeda wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya nuura ayaa dhankeeda madasha ka hadashay gabagabada furitaanka la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya brofesor doctor xuseen sheekh maxamuud ayaa sheegay inay baydhabo muhiim u ahayd in laga hirgeliyo xisbiga j s b oo ka shaqeyn doona cadaaladda iyo wadajirka shacab weynaha koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya
hay-adda sodma ayaa gargaar raashin ah u qaybisay qoysas danyar ah oo ku nool degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ana soomana ayaa faahfaahinaya abaryarna aaga buusaana maqaabna golodhaka jiifadaana maqaabna geedadka rordaana maqaabna heesada idinkaba biileeskuka noolname beermaneenka taale barna mahangadada hayn hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa maanta degmada xudur ee gobolka bakool waxay gargaar raashina ugu qaybisay kun qoysoo isugu jira danyar dad naafo ah iyo kuwo dhowaan barakac ku yimid degmada xudur ee xarunta gobolka bakool deeqdan oo ka koobnayd qaybaha kala duwan ee raashinka ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo saamaynta adag ee abaaraha dalka ka jira kuwaas oo ay ku yeesheen bulshada nugul goobta lagu bixinayey gargaarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool iyo guddoomiyaha gobolka bakool kuwaasoo si isku mid a uga mahad celiyey hay-adda sodma dadaalka ay ugu jirto gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen mas-uuliyiintan ayaa si wadajira u xusay in deeqdan ay timid xilli dadka deegaanku ay wajahayaan xaalado nololeed oo aad u adag iyagoo tilmaamay in gargaarka noocan oo kale ah oo door muhiima ka qaadanayo badbaadinta nolosha qoysaska tabaalaysan way qiibanay raashinan kungoos waa inaan qiibanay dadweynihii deenka talagali ee magaalada hudur masaakintahayti alxamdulilah waa maad naqaana dowladda soomaaliya ee federaalka madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha dhammaan dadka ka shaqeeya xildhibaanadii iyo hay-adda sadma maad naqaana raashinkaani diyaari dowladdu fariintasa geysaan walnay filag mee way fadaana insha allah in raashin la kordhii eediyadaasin kamaad naqaan insha allah madaxweyne guddoomiye raashinkii dawladdaana geysadii masaakintaan dhiibani
geedkan tuwal inaysa koynayna anti raashin una qaybana oo dowladda federaalka hanu deeri intuuna qaybano anaysa koyni raashinkaas oo deerow kunqus deerow mana anta ka qaybiyahayna raashinkaas walilin qaybiyahaye sididegma oo mana iskor saaramo hudur iyo tiyeeglow iyo rabdhowr iskor saaran magaalmadaadi gobolka boqool is kor saarayiin dad masaakin ee dhibaataysan oon dhabqabay xidho maanaha iyo dhabqabeenga maanaha laaka aadi kunkigoos qiibini kan hatii siim aragahaytangu dowladda federaalka maanaha hana deersidi hay-adda sodmawa maanaha yahana deersidi dadkii oo xildhibaanada haayeen oo deegaanadan hakujeedi oo reer bakool haay in eedeedan kama hadceliyaane dadaalka fara badan iyo sameeyeen wali ku codsadaane codsi dheer ma socod dheer ka daraane antan oo kunkan ay hata maanaha walmayn taraw deegaanadan na walmayn taraayan wali codsadaane inti maanaha laha kordhi raashin laha kordhi daawooyinka laha kordhi abaarba'an oo ku jirta deegaanadan wala in mahadceliyaane dowladda federaalka soomaali oo ankasareeya madaxweynaha ankasareeya qaar ka mid a dadkii gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa u mahadnaqay hay-adda sutma ها وانت هديم تعلمت عم ولا ولا عن قرص إداين ويك قضاي لا الحمد لله إلهي نسيان مهريان إلهي كين تويا إلهي والقرون نسيان تي هديم بتين مهديش يان كهاينا إلهي بركة والهام قرون أدنين كبي شجعي هو إلهي أبوري منه سا سهل شوي نور الله تسعد نور الله والإلهي سديني كبي ليش وخلول لما بير منين كتالب برنامج هنقدر روحين سدو tabaryarna haaga buushadaana makaabna gololuka jiifadaana makaabna geedadka rordaana makaabna ilaahay eroodii saabiran hayna intii hana deerti walbadano baraka laadhanaynkola mahad ishukri inku hayne ilaahay walbadano barakay iimaanla nasii waruna hayna male mandharna mahayna nolol kalena mahayna alla ilaahay golley gobolkan kolley waliin baahanyaa sheed lahandey ilaahay meeliisan waraakanka ku biidagna ilaahay walba dalje wal khayr qabo ilaahay iyo rasuulka iyo allah halka aad naga dhegeysanaysaana waa araydow jowhar siddeetan iyo sagaal dhibac shan makers jowhar hirshabelle soomaaliya sida ay warka qorayaan dar dagaal oo uu leeyahay maraykanka ayaa ku burburtay koonfurta iiraan taasoo keentay in howlgal baaritaan iyo samatabixna la sameeyo si loo badbaadiyo labada qof ee shaqaalaha ahaa laba sarkaal oo maraykan ah ayaa sheegay arrintana sida ay weliso jasiiradda washington post taasoo calaamad u ah dhacdadii ugu horreysay ee diyaarda maraykan ah oo ku dhacda gudaha dhulka cadowga ah ee dagaalka socday muddada bisha ah waa sidai hadalka u yidheen ilaa hadda ma cadda halka ay ku dambeeyeen shaqaalaha diyaaraddaasi diyaaraddaani oo ku lugleed shilkani ayaa u muuqatay inay eed mid ay leeyihiin ciidanka cirka oo ah nooca loo yaqaana f shan iyo toban e sida laga soo xigtay saraakiisha iyo sabrada burburka oo ay faafisay warbaahinta dowladda iiraan sidoo kale beticonga ayaa si deg deg ah uga jawaabay dhacdadaani ayaa noqonaysa tii afraad ee ah diyaaradda f shan iyo toban oo la waayay tan iyo markii uu dagaalka uu bilowday horaantii bishii maarso shaqaalaha kuweyt ayaa si qalad ah u soo riday saddex ka mid a diyaaradahaasi dhammaan lixdii shaqaalaha ah ee saarnaa ayaa si nabad ah shaqaalihii saarnaa ayaa si nabad ah loogu soo saaray akhyaartaan dhegeysanaysaay warkii habeennimo halkaas ayaan kusoo gabagabaynaya warka waxaa idin akrinayay anigoo cabdiqaadir maxamed iimaan iimaankeya warka waxaa soo saaray almuhandis cali maxamed warsame calika bin calika dhanka farsamadana waa axmed shariif sabka cidduu warka yaga seegana waxay dibba ugu daalacan karaan barta aynu facebook oo ku leenahay waa annagoo idin leh sidaasiyo habeen wanaagsan